in ka badan konton arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ah ka helay iskuulka green ee magaalada beledweyne ardayda la siiyo fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamulaha iskuulka green cabdiraxmaan maxamed yuusuf ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho ilaa tiro ku dhowaad konton arday ay gaarayaan oo isugu jira wiilal iyo gabdho danyan iyo agoon isugu jiraan ardayda aad sheegtay aada siiseen fursadaha waxbarasho ee bilaashka isugu jira danyartii agoonta qaab noocay idinku soo kala gaareen wallaahi waxay nagu soo kala gaareen qeyb waalidiintooda ay noo keentay oo duruufaha jira ay noogala warameen ay noo soo gudbiyeen iyo qeyb annaga aan soo xulanay oo aan u aragnay in aysan iska awoodin qarashaadkii iyo waxbarashada lagu qabtiri lahaa ma jiraan waalidiin idiin keenay caruurtooda islamarkaana idiin sheegay inaysan awoodin lacagtii ay wax ku baran lahaayeen qaab nooceedsi usoo dhaweyseen waalidiintaas haa waa jiraan in badan waana soo dhaweynay waxaana u fidinay sidai ugu habboonayd ee waxbarasho markaa ardaydoodii ay u raadinayeen ee uga heli lahaayeen ardayda agoonta iyo danyarta ee iskuulka wax ka barto qaab nooceed usoo kala xulataan
waxaan usoo kala xulanaa horta qeybta danyarta ah haddii aan ku horumaro waxaa jirta arday iskuulka derisla ah haddana aanan u dareerin goobihii waxbarashada loogu talagalay ardayda inay aadaan duruufo jira oo markaa qoyskooda haysta awgood markii aan dhex galnay aan wareysanayna waxaan kusoo xulanay in ardayda xaafadda joogto ee aan waxbarashada haysanin in baahidii waxbarasho ay u qabeen lagaha qabtiro oo iskuulka daboolo ardayda kale ee wax baranaysa ee lacagaha viiga laga qaado sida wax loo barayay ayaa ayagana wax loo baraa qaybta kale agoonta haddii aan imaanana waxaa jirta arday agoon ah oo aanan iskuulaadka inta badan soo xaadirin taasoo iskuulka fursad oo u helay inuu raaraadiyo markii uu soo ogaadayna baahidii waxbarasho ee markaa ayaga ay u baahnaayeen iskuulka uu xaqabtiray oo daboolay qaar ka mid a ardayda la siiyey fursadaha waxbarasho ayaa raadiyo beerulo uga waramay qaabka wax loo baro magacayga waa cabdinaasir xasan axmed waxaan ka mid ahay ardayda wax ku barata iskuulka green academy waxaan wax ku bartaa si bilaasha lacag la-aan ah wayna ku mahadsan yihiin macallimiinta juhdiga iyo dadaalka nagu soo bixiyey waana ugu mahad celinayaa in badan dadka lacagta laga qaado si lamid ah ayaa aan wax la liin baraa qofna kalama kalama dheerin waxna seem ayaa nahay waan ugu mahad celinayaa maamulka iskuulka green assalaamu calaykum magacaygu waa saacid yaasiin cabdiraxmaan waxaan wax ka bartaa baraafatka green academy waxaan wax ku bartaa si firiya waana uga mahad celinayaa macallimiinta waxna barta ardayna waxnama dheerin kuwa lacagta bixiyey kuwa firiyey ku dhigtada waana uga mahad celinaya in badan